ergadaas laguma soo guuleysan leeyahay ninkaas cumar maxamuud baa diray jirteen oo dhan waxgaradkiisa iyo lankisa waxgaradkiisa way ka wahadeen way inkireen ninkaas iyagu la deganaa gabadhna wuu ka qadhay wayna dhaleen iyagaa diray dabadeedna markay inkireen waa loo aaray cabdicabaas dagaalkii sidaasuu ku bilowday marka ay dhaceen dagaalkii gambari iyo halqalable iyo ireynato iyo jaaxato dhowr jeera ayaa daaroodkii dhex galay waxaa la yidhi halla kala qabto hala heshiisiiyey labada reer markii wixii dheeraad yeeshana mag yaa loo kala cesho marka intaasu dhacdo heshiiskaas iyo warmaantaas la galay oo la heshiiyo la heshiisiiyey ayay waxay dileen ma jeerteen mar kale cabdaahi shiba oo ahaa nin duqa oo duuban xagga doollo iyo wardheer oo garabaadka ahaa maamulka etoobiya xagga markaas maxamuud xaaji cabdi dalakasoo waa shiray kolkay shireen waxaa daaroodku guddoomiyey oo xukumay in magac leh kolkii la diro ayaa xeerkii markaa dowla ka jira wuxuu ahaa haddii nin magac leh la diro in laba magood iyo dowlatiif laga bixiyo sidaa iyagoo wada ayaa ergadii nimankii lalkasoo duqooya ahaa ee daaroodka la hadlayay waxay dhaheen dawartirka wixii geel geela magtan la siinayo waan qaadanaynaa daarood waan ka qaadanaynaa dabadeedna ay daar waxay u dileen rag badan intuusan jirin ragga u layin shirkii lalkase ay dagaalkaa isugu gaban qaadinayeen waa hallade ayaa waxaa dhimay maxamuud xaaji cabdi iyadoo caldaahriyo rag kalaba inay naqan yihiin sheegahay dabadeed wuxuu tiriyi galayaan dugaadadaa wuxuu yidhi qiso gabay baryaha waanigaan qaali ku ahayna qalbigeega waataan ka jaray oo yabadiisii iyo waataan qasniyadii ku jiray qaanadii xiray qabarkii aan helay guucashii iga soo qumayo qasilka aan ka furo waa kanu qaraxday laabtii qandhakuu sidaan qabo kelyahuuway qarqarayaana indhihii qarrare oo hurdada quusashaana haya quudkiiya qaxyuhu kay ku tahay wuu daraari yahay jirtaydii qoraygii noqdo waan qaweynahay sida qaalimgee laga qabtaan qaaxa dheeraha qalbilkii ka jabay sartolkay barantiqii qaadii sidii qaafa dumar uu ninkii qabay ka deeriyeeday oo ay ilmadu qoysay oo qarisay laabteeda oqoolka xoortiiyo dharkii quruxda loo siiyey oo madaxa labadiisa qaar qayd ku soo xiratay qiradayay xalay miyii qaraxday laabtay sidii qaalimgeel oo ilmihii aad ka qarax siiyey oo toban banjaah loo gasho qaalin ka ridayo agugu qallacay oo madaar qolobka loo taagay qiiroodayey xalay miyii qaraxday laabtay sidii qaytawii bixiyey sidii daygu aadoo hayaan dharran soo qaaday oo qaxar wax badan soo marto oon la qabatuntay oo meel qoyaan lagu arkaya qool biyalo weeyey oo ubadku qaylinahayo meel qarfo ah joogta qiiradayay xalay miyii qaraxday laabtay iyo sidii ohiiqamiya maaradiin qoysaskala joojiiqola kenigaa iyo riyaha kale qorsheynayay oo guriga qoortiisa hore qoolay soganayso oo wiilashii laga qurjaray qabarna loo geystay oo qayramaa wuxuu ahaa maalin laga qaaday qiiradayay xalay miyii qaraxday laabtay sidii inaan quraash loo filaad goorta la yimaadid oo wilgayaastaga la sheeko qabadsiiyo oo laga qafaaro mid duqa goorta loo geeyo oo oday qarbada lagu xiro qaadan karayayyo qiiroodayay xalay miyii qaraxday laabtay iyo sidii qayto wiilbixiyey iyo qoorisiiya mayro oo qayma lacag yeelatay iyo qaar ka dabadeeyey oo gabar qurxoon loo dhiso qoyskii hortamiyo loo kordhiyo nikaax looga qadaxsiiyo oo qalabkii goortuu ka dhigay qodobkii goy waayey oo maysarka ka qaran oo meel u qaban waayey qiiroodayay xalay miyii qaraxday laabtayda waxba yaanan qaaraha kan gabay qabrigii dheeraana qalbigii yuusantigii iyo adduun qaraxtankiisiiyo qabkii aan u qabay shartalkayga qabow yahay qabiyo iyo ciilbay qabtiya mayska qabisaay ka kadimay qiyaamaha dhiciga qaafilada jirta qodaha kacay agoonaha qarqaray qayad iyo iyo shirka qaadin beelaha qafiran galowga qiilaiyo qalladaasu nimanka hesha unama seexdaana qosol kuma galaan oo guryaha kuma kacyeeyaana miyaan qornayaashii la jaray loo qarqarahay minqaxada dabashiyo miyaan qawga lagu toosin miyaan garabka qaawan lafaha meel ka qabanayn miyaan qabada maamkii guryaha qaybtii laga waayey miyaysan qoysaskoodii ahayn qolofkan loo leexan ma qaran baysan jirin weli shikooqa lagu laayo mahaween la wada qaawiyaa sheegta qoladoo qoraha raggaa kala ka baxay mahaya qaybtiina quraarada miyaa idinka baxay dumarka yaaskiisa qabuuraha raggeeni la dhigay lama qaandayin qubadooda goortaan arkaan kooda buurayaaye qolninkii galaayey biridaa qoloma u dhigana laba wada qasoo isaga middaa qodaya buuraana qadniyada midkood binaha qodadka daaroode iminkaayilhi wax isgaan qaciyo weysaare qolatin hegan gaarin baa qaaro weyn dhigee sidii qabanbaceelasmatuba qoorta geedaha xel qaama mag lama qadimo ruuxa loo qoro ee qalab qaata qoofkii xereed qaafilaa maqan buud